diyaaradaha dagaalka dowladda maraykanka ee duqeyn wuxuushnimaa ka geystay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose halkaas oo ay ku baagsanta shacaba oo ahaa kalluumaysta ka jilaabatay xeebaha soomaaliya duqeyntan ayaa ka dhacday xeebaha deegaanka bulaali oo hoostagta mariin gubay oo u dhexaysa magaalooyinka baraabiyo bulmareer ee gobolka shabeellaha hoose waxaana diyaaradaha maraykanka ay baagsadeen doonyo ay saarnaayeen kalluumaysata soomaaliyeed inta la xaqiijiyey duqeymahan maraykanka fuliyey ayaa waxaa lagu dilay siddeed ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen laba iyo toban kale waxaana jira dad aan nolol iyo geeri midna lagu heenin kuwaasoo loo badanayo inay ku dhinteen gudaha badda shariif cali oo ka mid ah nabadoonada dadka uu maraykan kulaayay ayaanu kula xiriirnay qadka taleefanka wuxuuna ka warmay siday u dhacday duqeynta iyo khasaaraha ka dhashay say u gaareen waa si wax laga sheekay karaa maaha dadkii oo dhan oo wada gubtay intii karta oo carruurtoodii oo markii loo soo sheegay kala cararay oo buurka wada galay al'aanka qaarkood ay miyir balwarsan yihiin cadaab uu ilaahay samaystay qof bini-aadami uu dadkan ku rid waa gartay hadde wax la sheegi karo wax laga sheekay kara male baddii lama geli karo dadkaan awal bersiqooda badday kala soo bixi jireen shabaqii ay shalay dhigteen wax soo baaraya ma laha waa laga wada cabsanaa diyaaradda al'aanka weli waa wareegaysaa waa afara hawada ku jirta sidoo kale ehliyada qaar oo xubno ka mid ah qoysaskooda ay ka mid ahaayeen dadka uu marayka kulaayay ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga alfurqaan iyagoo tilmaamay siday wax u dhaceen ani axmed maxamed cali a la yidhaahdaa bullaaliyaa joogaan waxay wax u dhaceen iyomarkii waa burburaan hadduu ilaahay imaaya raggaas waa nolosheelahay rag ah waxa adiga waxa waxay nagu dhacay wax oo lasoo kalo la sheegi kara maahniyo waa gartay badda dhexeeda anagoo saarana doontii badda dhexeeda magaca diyaarada inta miday hud korka noloshiisa waxa dawla maanuka dagaal kuma jirno dood kuma jirno dhul kuma jirno baxarkaasaan ka qaraadanaa baxarkaan ka qaraadanaha aanu ku haystaa bis wax kaleeto aanu ku haysta ma jirto aniku wax aan hadduu ilaahay idmaayo oo dulmi aan sameeyna ma jirto aho marka kaa adkile aanu ku haysta anuka meesha waxaa duqeynta ku dhacday al-shabaab ay jooga al-shabaab maya maya maya maya maya xeebaa joognaa wax al-shabaab baa jooga ma jiraan xeebtaasaa joognaa anuka meel oo maksaa oo kalluumaysato ay joogto waaye wax nala joogana ma jirin waa warsaxad waxka noo dhacaaleyno diyaaradiska hugmaysaa maqalnay hugina bakawada helnaba ninkaas asoo doonta markaa ay saaran yihiin jubla u siiyey waa dhimatay waa dhinteen sideed qufoodoo dhimisha ahene waa la keeni qaarna weli waa la la'yahay diyaaradaha maraykanka ayaa duqeymo cadowtooyo ka fuliya gudaha soomaaliya iyagoo si uulakaca u beegsa dadka shacabkaan waxba galabsan arrinta layaabka lehen waxay tahay in mar kasta uu laayo dad maatiya uu ku tilmaamo inay ahaayeen xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab